Deegaanada Balleboore, Kaxandaale iyo Turbe oo dhammaantood hoostaga degmada Balan-Balle ee gobolka Galgaduud ayaa laga hirgeliyay saldhigyo ciidanka booliiska kuwaas oo ka qayb qaadanaya sugidda amniga deegaanadaasi iyo yaraynta colaadaha dadka deegaanka maadaama la helayo saldhigyo ay ku howlgalaan ciidamada amniga. Dadka deegaanadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa u mahadceliyay Musharaxa Madaxweynaha Galmudug Mahad Maxamed Salaad oo dadka deegaanka ka caawiyay in ay helaan saldhigyadan. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ah oo ka hadlaya baahida ay u qabeen saldhigyada laga hirgeliyay saddexdan deegaan ee hoostaga degmada Balan-Balle ee gobolka Galgaduud.
muuqda mahadcelin iyo waxqabad uu musharax madaxweyne mahad maxamed salaad uu ka fuliyey deegaanka balanballe deegaamo hoos yimaada oo saddex deegaan ah oo deegaamada ay ka jiraan carqabadaha colaadeed iyadoo uu ugu talagalay halkaas in looga adeego loogu adeego bulshada dhibaatooyinka halkaas ay mar walba dadka maaragtay wax magaratada ay ka geystaan halkaasna ay la geeyo ciidamo amni saldhigyadaas ujeedkoodu uu sidaas ahaa waxaan uga mahadcelinaynaa waxqabadkaas haddaanu nahay odayaasha iyo waxgaradka degmada balanballe waxqabadkaa wanaagsan oo ninkaa musharaxa uu halkaa ka qabtay waana lagu wareejiyey sidii bulshada loogu adeegi lahaa ayaa arrintaas loogu wareejiyey kun iyo kow jeer ayaan uga mahad celinaynaa musharax madaxweyne mahad maxamed salaad oo hawshaa ka qabtay deegaanka waxaana soomaalidu tiraahdaa nin reerkiisa kaa sooray uu saldhigga ka sameeyey iyo deegaamada kale oo lamid a
waxaan u mahad celinayaa khaasatun haddana oo xafladan ku saabsan tahay mahad salaad oo deegaankan ka fuuliyey mashruuc ballaaran oo ka dhisay saddex saldhig buu ka dhisay saldhiggu wuxuu ka qayb qaataa maamulada iyo ciidamada iyo nabadgelyada ayuu ka qayb qaataa wuxuu ka joogtamayaa halkaa meel maamul ka dhisan yahay dowladuna joogto inay tahay saldhigyadaas ilaahay baa mahad leh walaalka iyaga ka dhisay waa kusoo dhaweynaynaa waana uga mahad celinaynaa waxaanahay guddoomiyaha deegaanka boore saciid sheekh cabdulaahi xalane waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celino musharax madaxweyne mahad maxamed salaad musharax madaxweyne galmudug mahad maxamed salaad mashaariicdii uu ka hirgeliyey deegaankayga boore iyo deegaanada kale oo la mid ah oo saldhigga bilayska ah waxaan leenahay madaxweyne madaxweynaan kusii leenahay waa mahadsan tahay aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waa bulshadaadii waa deegaankaagii waa dadkaagii waana weji iyo baasaboor aad soo dhigatay oo aad soo hormarsatay ayadii baan waxaan rabnaa inaan kaaga mahad celinno kun iyo kow jeer iyo in kaloo ka badan soo dhowow waana kaaga mahad celinaynaa saldhigyadan ayaa loogu talagalay in ay ku howlgalaan ciidamada amniga si looga hortago shaqaaqooyinka amni darro ee inta badan ka dhaca deegaanada u dhexeeya degmada balanballe iyo degmada guriceel ee gobolka galgaduud